wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkanna barnaamijku waxau idinka imanayaa magaalada hargeysa dhegaystayaal barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka somalilan ee kaabiga inagu soo haya waxaana aanu si gaara ugu eegaynaa gebi ahaanba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haweenka somalilan iyo doorashooyinkan soo socda fursadaha ugu jira sida ay uga faa'iidaysan karaan dhinaca siyaasadda iyo sida ay u diyaarsan yihiin iyo caqabadaha hor yaalla ama ku gudban toddobaadkan barnaamijka waxaa igu martiya oo aan wakhtigooda uga mahadnaqaya marwo hadliye maxamuud oo ah xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid marwo hibe muuse oo ah xogayaha degmada ibraahim koodbuur ee xisbiga talada haya ee kulmiye marwo foosiye kaysi oo ah guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee waddani marwo xamde jaamac oo ka tirsan hoggaanka urur siyaasadeedka barwaaqo iyo marwo khatra nuux oo ka tirsan dalladda haweenka somalilan ee nagaad ugu horrayn barnaamijka dhegaystayaal waxaan ku bilaabayaa ururada iyo xisbiyadu siyaasaddoodu sida ay haweenka somalilan fursad u siinayso marwo hadliye maxamuud xisbiga ucid ead ka tirsan tahay hoggaankiisa waa sidee siyaasaddiisa ku waajahan haweenka somalilan runta walaalo khadar cakuule aad baanan kuu salaamayaa anigu horta xusbigan ku jira waa xusbiga ugu da'weyn iminka xusbiyada iyo ururadaba ee jira waana xusbiga dee waxaan ku leeyahay dee ay haldoor badan ka soo baxeen annaga horta xusbiga iyagu ka siyaasad ahaan haweenka waxaan leeyahay horta waa xusbiga keliya haweenka ugu roon because faysal waa guddoomiyaha iyagu waa ninka keliya ee haweenka dhegaysta hawshooda u dhiibta waxna qabta laakiin dee far keliya fool ma dhaqdo annaga xusbiga iyagu horta markii horeba boqolkiiba soddon ayay haweenku ahaayeen boqolkiiba soddon markaa waxay ka tirsan tahay wasiir ahaan tiri hadduu xusbigu ku guulaysto saddex inkastoo aanu iminka ku doodnay inaanu kordhino laakiin dhibaatadu way iska jirtaayo waxay ku imanaysaa khadarow anigu dee waanan soo maro waxaan ahaa hablihii xildhibaanadii sharaxay marka sidaasaanu uga goldoloolo badan nu ogahay goldoloolooyinka jira dhibka jirta horta waa dhaqanka dumarku waa annoon isma yaqaanaan waxay u dhexeeyaan reerkay ka dhasheen iyo reerkay u dhexeen markaa reerkay ka dhasheen iyo reerkay u dhexeenna waxaa u dhexeeya waa siiro dumarku waa qabiil siiroo le ah waa inay iskartaan inay tarayb gooniyo dumarku yihiin ayaa wanaagsan oo qolo gaaroo mujtamac gaaroo dumara nagaad waanu imanaya ku soo noqonaya khatra laakiin aan ku weydiiyo aan ku xigsiiyo xamda xamda urur siyaaseedka barwaaqaad ka mid tahay bal haweenka iyo ururka haddaad carka ku dhufatid aad baad u mahadsan tahay khadar urur siyaasadeedka barwaaqo waxaan ka mid ahay hoggaankiisa muddadaa u jirayba waxaana la doortay shirweynihii horreysay oo aan ku soo biiray shirweyne labaadoon caadi ahaynoo dhacayna ka mid baan ahay ururku waxa uu leeyahay dastuur ama xeer hoosaad boqolkiiba labaatan ayaa haweenka looga ogolaya ama xeerka ku qoran taa waxaa dhiiri gelisay oo aad waxweyn uga soo shaqaysay guddida ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka oo urur kasta qasab kaga dhigtay in hoggaanka gabadhi kaga jirto way ku ammaanayin doorkaa shariifka ay qaateen iyo dadaalka ay dumarka mar walba la berbertaagan yihiin dumarku ururkayga waxay ku jiraan hoggaankii waxay ku jiraan golaha fulinta sidoo kale waxaanu ku jirnaa golaha dhexe door aad u muhiima bay leeyihiin way jiraan caqabado aanu doonayno inaan imika ka baxno ama aan mar walba ku doodno dumar ahaan oon leen intan naguma filla hoggaanka inaan hal qof kaga jiraa kagama filla aan mar walba miiska aan aan waxweyn u fadhiyo in naloo kordhiyo xubnaha naloo kordhiyo golihii dhexe naloo kordhiyo fulintii naloo kordhiyo hadba intii aan wax ka qaban karana waan dadaalay fulintoo kale imika waa naloo kordhiyo intii maaha caqabadaha waxaanu la qabnaa dee haweenka somalilan ee guud waxaanu la qabnaa ururada waxaanu la qabnaa xisbiyada waxaa jira caqabado guud oo na haysto oo ah haddii midowgii dumarku aanay lahayn santar dhexe
hibo xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay isla su-aasha aan weydiiyey haweenka kale ayaan ku weydiinaya hiba ahaan xisbiga kulmiye ilaa halkee ama haweenka siyaasadiisa siduu ku yahay dhammaan waan idin salaamaya adigoo cakuulaa iyo kasoo qaybgalayaashan haddii aan maxay hayday xusbigayga horta dib ugu noqdo anigu waxaan ka tirsanaa muddo dhowr iyo labaatan sannadood laba jeer oo ay guulaystay xusbiga iyo intii uu macaaridka ahaaba run ahaantii waxaan iminka uun aan jaanis u helay inaan jaranjaro ka soo koro xusbigaygu boqolkiiba soddon ayuu haweenka ka siiyey wuxuuna kor u qaaday moorarka iyo niyadda waxaa kaluu sameeyey inuu xusbiga ururada oo dhan soo saaray si dadku si saamiya ay u helaan uga qayb qaataan siyaasadda taas ayaanu anagu ku bogaadinayna xusbigeyga iyo madaxweynaha qarankaba waan gartay waan kusoo noqonayaa marwe hibo waan kusoo noqonayaa aan markaas siiyo marwe foosiya xisbiga wadani eed ka tirsan tahay sidee bay tahay siyaasadiisa ku waajahan haweenka somalilan aad baan kuu salaamayaa weriye marka aan kaala hadlo xisbiga wadani kaalinta oo haweenka kaga jiraan waa kaalin aad u weyn mana aha kaalin yar oo khafiif ah for example hogaankii waanu ku jirnaa labaanu ka nahay garabadii haweenka fulintii muxuu ahaa golihii dhexe wax kasta oo haween oo xisbiga ka dhisan waanu ku jirnaayo ka mid baanu nahay soddonka lanoo ballan qaaday waxyaalo badan baa noo dheer oo xisbiga gudihiisa ah waan ku imanaya kusoo noqonaya khatra dalada nagaad oo shirkana qabatay boqolka haweenkii ka qayb galeen hargeysa lagu qabtay shirkan iyo nuxurkiisa khadaro walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay muddo laba cisho ah halkan waxaanu ku wada joognay haweenweynaha siyaasadda ku matala dumarka reer somalilan markaan leeya waxaan uga jeedaa saddexdii xisbi siyaasadeed iyo toddobadii urur siyaasadeed dhammaantood halkan bay ku sugnaayeen ujeedkayga guud wuxuu ahaa uun bal in dumarnimo iyadoo la isku duuban yahay loo eego sidaynu u samayn maadaama inagu soo fool leeyahay ololihii iyo doorashadii si guud ahaaneed loo eego dumar haddaynu nahay maxaynugu waajiba maxaynu qaban karnaa weliba anagu waxaan xoogga saaraynay xiliyada doorashada waxaa jira tacdiyo badan oo dhaca oo ka dhana haweenka iyo bulshada guud ahaanteed dumarka waxaanu rabnay inaanu ku baraarujinno inay nagaad leedahay xarun lagula tacaalo ama wax lagaga qabto tacadiyada ka dhanka haweenka ooy leedahay number lagala soo xidhiidho afar iyo labaatanka saacadood shaqaynaya xilliga ololaha doorashada iyo doorashada kadibba saynu u ogaano amniga markaynu ka hadlayno keliya maaha in laba qof ama islaayaan ama wax kala dhacaan inantu markay maanta rabta inay soo codayso ama soo ololeyso waxay u baahantahay inay si ammaana ay ku tagto marka dumarka waxaanu rabno inaanu ku dhiirigelino in dhammaanteen inagoo dumara oon taytalo kala duwan sidanin gacmaha la ysqabsado si bilaa turxaana looga qayb qaato marka haddaan si gaara ku weydiiye khatra xaruntaa aad ugu tala gasheen in doorashooyinka lagula socdo haweenka xaaladahooda maadaama inta badan ay xiliyo kala duwan ololihii soconayo laga yaabo safare in loo baxayo magaalooyinka laysugu soo baxay dhalinyaro badan soo baxayaan bal markaa haddaad macnahay leedahay iyo doorkii ugu jirto haweenka walaal khadar aad baad mahadsan tahay waxaa jiray xaruntan waxaa la aasaasay oo bilowgeedii la furay doorashadii labadii kun iyo koob iyo labaatankii taas oo tii isku sidkanayd ahayd oo ay ka qayb qaadanayeen weliba ay noo sharaxnaayeen dumar markaan ka hadlayo sideed iyo labaatan haweena saddex iyo toban golaha baarlamaanka iyo shan iyo toban golaha deegaanada ah xilligaasi waxaa la isweydiiyey dumarka iyagu waa kuwaas way sharaxan yihiin codeeyaasha ugu faraha badanna waa dumar maxaa ugu dhoweynu samayn karnaa waa inaynu la soconno xaaladahaas marka waxaa la odhan jiray xaruntaasi woman situation room ayaa la odhan jiray xaruntaasi si tembereria loo furay wakhtigii ay xaruntaasi furnayd waxaa la ogaaday in xaruntani ay u baahan tahay in la joogteeyo sababta oo ah telefoonada gaaban ee lagala soo xidhiidho xarunta waxaa soo gaadhay kaysas badan oo u baahan in lasii daba socdo oo u baahan in laga shaqeeyo oo u baahan in dadka lagu wacyigeliyo wakhtigaasi nagaad ma maamulkoodu wuxuu go-aan ku gaadhay in xarunta la joogteeyo labaiyo labaatankii sanadkii labaiyo labaatankii maarij waxauu madaxweynuhu furay xarunta rasmiga ah ee la socodka tacadiyada ka dhanka haweenka oo ku yaala xarunta xafiiska nagaad ayuu si rasmiga madaxweynuhu furay maalintaa laga bilaabo xaruntu waxay shaqaysaa afaratanka saacadood waxaa jira telefoon gaaban oo labaatan sagaashan iyo afar ah oo qof kasta uu si lacag la-aanah kula soo xidhiidri karo qofka dhibta sheeganaya ama qofkii caawinayay kasla soo xidhiidhaaba markuu telefoonkaa soo garaaco waxa ka qayb waxaa ka qabanaya dhalinyaro loo carbiyey inay dadkaasi ama qofkaa soo la soo xidhiidha ay caawin karaan xarunta nagaad waxyaabaha lagu bixiye ee ay ka heli karaan waxaa ka mida in qofka dhibani markuu soo gaadho waraysi iyo xog ururin kadib la siin karo haddii ay u baahan tahay in legali ama sharciyan ay u baahan tahay in maxkamadaha iyo sistamkeena ay gasho aanu ka caawino waxaa jira dadka dhibaatooyinku ku dhacaan inta badan moralkooda iyo emotionaalkooga wuu isbedelaa qofkaas isagaa wuxuu u baahanya in maskaxiya loo dabiibo xaruntani waxay ka caawinaysaa in ay joogaan hablo khibrad u leh inay dumarkaasi iyo dadka guud ahaan aan idhaahdee ay dabiibi karaanoo wax heelinka aynu idhaahno ama kaunselinka la talinta ay siin karaan isla markaana waxaa jira nagaad waxay xidhiidho kala duwan la leedahay dhammaan qolooyinkan bixiya adeega markaan adeega kuleeya waxaa kamid ah wasaaradeennii qoyska oonu xiriir la leenahay waxaa jiro komishankeennii xooqal insaanka oo isaguna jooga waxaa jiro ururada bulshada oo ka mida iyaguna inay caawiyaan marka networka isku xidhan ayaa u diyaara oo caawintooda iyo la talintoodaba ka qayb qaadanaya wahagaag marwa foosiya oo xisbiga wadani ka tirsan aan siiyo markan maxay yihiin caqabadaha ugu waaweynee haysta haweenka somalilan markay timaado arrimaha siyaasadda oo ay doorashooyinka ugu horreeyaan
waa arintaada kule wey aad bay u fara badan yihiin horta marka runta laga hadlo caqabadaha dumarka ka haysta somalilan xisbiyada iyo siyaasadda waxaana waxaa ugu wacan oo ugu horeeya marka ugu horeysa waa dhaqaale la-aan waa kow ta labaad oo ah dhaqankeenii oo aan ogolayn labadaasaa ugu muhiimsan waxa dib u dhiga dumarka ama caqabada ku noqda iyo iyagiyo aan kalsooni badan la siinin oo haddii ay kalsooni badan haystaan ay noqon lahaayeen dad kala badhow badh wadanka inay hayqabsadaan siyaasadda hadliyaan doonayna in weydiiyo doorashada waa maxay dhibta haweenka haysata somalilan qadarow horta baahiyo badan baa dhibka haysta haweenka somalilan ay yihiin kow haweenka somalilan waan kuu soo sheegay markii horeba oo aanay sogeyn qolada yihiin oo waxaa dhaqankii oo na reebayo oo reerka iyagiina odhanayaan reerbay u dhaxla reerkii aan u dhaxlayna odhanayaan reerbay ka dhalatay horta taas waa dhaqankii kata kale waa dhaqaalihii oo haweenku dhaqaalo ma haystaan dhibka haystaa waxa weeye xitaa somalilan sanduuqeega sanduuqa somalilan sanduuq haweenoo somalilan looma samayn sida horumarinta dhalinyarada oo kale waanu u baahanahay sanduuq dee horumarinta haweenka ah ma lihin haweenku waxaanno waxay weeyaan waa gaadiid qaadka lagu guuro marka lagu guuro meeshii la doonayo lagu degana dee awrkaa dabarkunbaa laga furaa ka intaa lagu sii daayaa markaa waxaan odran lahaa haweenku horta isku xidh ha sameeyaan connection
waxaan kusoo koobi lahaa uun afar qodob afartaa waxaa ka mid a mid ah ay walaalahay ka dhawaajiyeen oo ah dhaqanka dhaqaalaha xirfad la-aan iyo maxay hayday oo xirfad la-aantu ay tahay inay haweenku marka hore kasoo shaqeeyaan xaafadooda degmadooda gobolkooda iyo sidaa qaranka ay ku gaadhaan iyagoo aan qabyaaladu eegeyn oo caruuraha oo kale iyo danta guud aad iyo aad uga shaqaynaya isla markaana samir fara badan yeelanaya sababtuna waxay tahay iminka gabadh baa xusbi ka soo baxaysa meel saruu gaadhsiinaya xusbigaasi oo ama wasiir ama agaasimaha gabadhaasi marka xusbigaa ka tegaysa kaga tegi mayso dan ummadda ah oo loo qaban waayey keliya waxay kaga tegaysaa halka aan doonaya aniga layma gaadhsiin oo keliya oo danteeda taasi waa mid midda kale waxa weeyaan caqabadda iyagaanay dumarku is aqoonsanayn oo odhanaya ma anagay noo noqonaysaa waad arkaysay ururada waxaa ku jiray rooda ayaa ku jirtay codkarnimo iyo maaragtay xirfad iyo nooc walba waad iga arkayay siday u shaqaysanaysay haddana lama soo dhaafin halkii markii ay aragtay dee halkii ay dan mooday bay ku biirtay marka caqabadii haweenku aan kugu celiyaba su-aale haweenka laftoodiba caqabadaha haystaa waa ka mid iyaguna iyagaa isku caqabadaba markaad eegto oo aan iswanaajinaynin midda kale tii xagga hoose wax kasoo bilaabi lahaydna muddo dheer uma sii samri karayso oo iminka caruurihii waa la kasban karaa waad arkaysayo media jira caruurta markaad wanaajiso eed wax u qabatayd iskuulladii kala hadasha madaxweynahan haddaad wax ula tagto ood wax wanaagsan ula tagto uu kuu qaban karaa lambarkan maaragtay ah laba eber sagaal afar oo call centerka ana inaynu mar walba wixii caqabada aynu dareenno haween ahaana aynu ugu tagnaa insha allah aan khatra ku xigsiiyo dhibtan doorashooyinka haysata maadaama dadka ugu badana codeeya aad tihiin maxaa hortaagan dumarku isku xidhmaanoo awoodooda codeed
walaal khadar aad baad mahadsan tahay waxaa jira siyaasadeennu waxaa isku xidhan siyaasadii dimuqraasigeena iyo tii kalaanka ama qabiilka ayaa isku xidhan tusaalahaan anu haddaan rabo maanta inaan isa sharaxo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo annagana ma mateli karay sida adeeray bal inan baana matalayeen inankii aanu yeedhano waayda duma gabadh nama matelayso haddaan jaranjaradaa kasoo gudbo waxaa laga yaabaa intii kale igu xeersan haddana ina tiraahdo ma annaga ma gabadh baa noo noqonaysa xildhibaan oo na matalaysa waa bulshadii igu soo dhaweyn haddana mujtamacii guud markaynu u tagno reer waliba inta aniga kayga loo qaybsaday baa loo qaybsaday in adeerkeed baa sharaxan dumaashigeed baa sharaxan iyadu kuma xisaabtamayso gabadha reer somalilan inan baa sharaxane inantaa dooro laakiin waxay ku xisaabtamaysaa oo sida de guud ahaan somalilan inu xisaabtamaya oo dhaqaan ahaani noo ah nin ina reer hebela sharaxan inankaasoo nocdeen marka caqabadaha ugu badanee jirta waxa weeye inu qad- aan dhaqamo een dhaqan dhaqaale ayaa ka mid a oo raggu de waxay ku jiraan walaal een insurance een maxaa la yidhahdaa insuranskii reerka ayay ku jiraan daladii reerka ama caymiskii reerka ayay ku jiraan gabadhii kuma jirto
marka iyada mid ma daryeelayo qoyskuu soo dhowaa ama halkay ka dhalatay iyo ma intii ka ama fudama intii bulshadii ama bulshadiida Siyaasiyan.
siyaasiyan lama u- dadkeenu uma bisla waxaa laga yaabaa iyadoon xumaanba laga wadin la og yahay inay dumarku shaqaday qabtaan ka badan tahay maanta ka raggu qabtaan ee xaqiiqii somalilan ku hanaqaaday haddana weli xaggii siyaasadda dumarka aan loo sii loo sii bislay waatay xanto urka barwaaqo ka socota Een, isla su-aashaas Een, wax badan waan kala qabaa fikirkaas haweenku number one ma laha cod midaysan meelay ku midaysiin oo ku tirsayn ma jirto number one way kala qaybsan yihiin qoloba xisbi bay daba socotaa qoloba urur bay daba socotaa taas waa caqabadda koobaad caqabadda labaad waxa weeyaan inta u badan haweenku ajenda ay ka leeyihiin siyaasaddan way yar tahay waa mar saddexaadee waxaa isku jira innaga nidaamkeena dimuqraadiyadeed iyo kii reeraha haweenku waynu ognahay oo shaqada u badan ee u culus waa hooyo reer bay maamulaysaa caruur bay dhalaysaa culays ka haysta faamiligii uma saamaxo in ay inta u badan wakhtigii ay u hesho siyaasadda siyaasadda waxay u baahan tahay wakhti time bay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaad caaqilkii suldaankii madax dhaqameedkii intaa daba cararto waa taasi waa ta keenaysa markaa in dhaqaale ahaan iyo garab istaag badan halkaa ay ka weydo gabadha oo ay sidaa u loobin garaysan lahayd ama ay reerkii u dhexgeli lahayd ti oo tii dhaqankina ay hayso dabar iyadii haye uu yahay caqabadda halkaa haweenka kala timaada inay u hesho jaanis ay dadkaasi ku xudxudato raggaa ku dhex gasho marka caqabadaha u waaweyn waxay kala kulmaan dhaqaalihii waxay kala kulmaan inay dhex gasho qabiilkii ti oo da- dhaqankii qabanaayo iyo haweenkii oo aan lahaynba meel ay ku midaysiin Een, xamda aan ku weydiiyo ururka barwaaqaad ka socotaa Een, inaad urur ka tirsantood hogaankiisana ka tirsan tahay ma u aragtaa guul
runtii een, khadaroo guul weyn baan u arkaa dee gabadha dhallinyaraa baan ahay oo waad i arkaysaan Een, wakhti badan oo fara badan igumay qaadanin inaan dee meel hoose ka soo bilaabo urur waa halka u hooseysay marka siyaasadda sallaankeeda lasoo fuulayo waa ururnimo intaan xisbi la gaadhin guul weyn baan u arkaa hablihii dhallinyarada ahaa wax bartay inay weliba kusoo dhiiradaan inta badan siyaasadda somalilan haweenkii hore ku jira intooda u badani heer ilaa jaamacado ilaa ama mastrit ama digriis inay qaataan way ku yaraayeen haweenka wax bartay aad bay siyaasadda xagga dambey ka galaanoo ama hay-adaha ka shaqeeyaan ama meelo kale ma door badan inay siyaasadda ka soo muuqdaan guul baan u arkaa in haween dhallinyara wax bartay oo waddanka wax ku bartay inay siyaasaddii sallaankeeda soo fulaan guul baan u arkaa Een, khatra waad mahadsantahay xamda khatra nagaad muddo dheer bay ku soo jirtay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee isku sidkaaya koo iyo labaatankiina sidee iyo labaatan haweenahoo een xusbiyadu sharaxayeen oo deegaan iyo baarlamaan ee, xaggii golaha wakiilada suuragal may noqon inay ka soo baxdo arrintaas haweenka markaad dib u eegteen miynay jabisin mise cashar bay ka baranayaan Een, laba dhinac baynu walaalow u dhigi karnaa mar ahaan dad soo tartamay een, muddo badan ku soo bixiyey dhaqaale ku soo burburay niyadoodii dabcan kulle way dhaawacaysaa laakiin mid kalea jirto inay shidaal fara badan laga helo oo waata keentay maanta ururadeenna cusub ee siyaasaddu inay hablo dhallinyaro xamde iyo ladkeeda ahi ay saaxadda ku jiraan waxyaabihii la arkay ugu faraha badnaana waxaa ka mid a gabadhu markay rabto inay siyaasiyad noqoto inay haanta gunta ka soo tasho oo aanay maalin nooran anaa sharaxan oo xisbi hebel baan rabaa inaan ka sharaxnaado way jireen haween fara badan oo sida hadliya oo dhinacayga fadhida ka mid ah oo in muddo ah ku soo jiray laakiin haddana hablihii sharaxnaa saaxadda inteeda badan inaanay muddo dheer ku soo jirinoy maruun iyagoo meelo kale kaga soo jira taasi waa mid mid kalena walaal anuu raay ahaan weliba markaa khadar ahaan qabo way jirtaayo doorashada koob iyo labaatankii waxaa jirtay in nagaad ay muddo dhowr iyo labaatan sano ay u ololeynaysay in la helo kootadii dumarka ama qoondadii dumarka tiyo maalmihii u dambeeyey xeerkii doorashooyinka golaheenii hore baarlamaanku uu si fudud uga saaray taasi waxay keenaysaa inaynu ina tusto inaynu weli u baahannahay inaynu kootadii helno waayo bulshadeenni oon laga hadhin waayo bulsha waana rowd maabka nagaad in dib loo wado waayo bulshadeenni iyadu uma bisla inay haween maanta doortaan marka in la helo kootadii somalilan ka maarmi mayso somalilan la wada leeyahay markaynu doonaynana de haweenkii annagoo inta ugu badnayda waxaanu rabnaa inaanu inta ugu badan aanu helno khatra su-aal kale aan ku celin taana u imanin hadliyo xusbiga ucida Een, haweenku baaxaddaasay leeyihiin dad xataa dhaqa- dhaqaaqa kambeynka ama ololaha Een, sida haweenka loo kala kasbadaa loo kala dhaqaaq badan yahay nagaad ahaan maxaa qorshaha idinku jira doorashadan walaalow mar walba nagaad nolosheeday ka mid tahay ama meelaha ugu faraha badan ay ka shaqaysay ka mid tahay in xisbi iyo urur kasta la gaadho la yidhaahdo saamigii dumarku kugu lahaa ayaa lagaaga fadhiyaa wiilshaaad sidaaad sheegtay inta ugu badan ee sacabka tunta ee ololeysa ee garab gashaa waxa weeyaan dumar shalay baa la isweydiinayo haddii dumarkuba go-aan ku gaadhaan ka warroom doorkan inaynaan codaynin codayn ma dhacaysaa waa maya maxal maalinay kaambayn leeyihin haddaanu iska dayno dumar haddaanu nahay waxba u dhaqaaqi maayaan marka hadda kadib waxay noqonaysaa inaanu nano codka iyagu bilaash maaha hala naga iibsadada taasi waa mid walaala markan ay noqoto haweenka tiradaa leeg waa markii ugu horeysa boqol haweena oo ururo iyo xusbiyo siyaasiya matalaya isu yimaadaan seed u arkaysaa walaal guul baan u arkayaa iyo in aanu isticmaalno kelmadda odhanayso dumarnimo oon bal wixii kale oo dhan iyo kala duwanaansho kasta oo jira lasoo gaabiyo laakiin dumarnimo maxaynu ku dooran karnaa maxaynu ku heli karnaa maxaynu ku gorgortami karnaa maxaa bulshadeenna iyo dadkeenna wuxuu qabanayn dumarnimo miiska ku keeni karnaa haddii dhegaystayaad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkani toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka iyo doorashooyinka somalilan waxaana barnaamijka igala qaybgelaya marwe hadliye maxamuud oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee ucid marwe hibe muuse oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye marwe foosiye kayse oo ka tirsan xisbiga waddani marwe xamde jaamac oo ka tirsan urur siyaaseedka barwaaqo iyo marwe khadra nuux oo iyaduna ka tirsan dalladda haweenka somalilan ee nagaad sidee baad fursaddaa uga faa'iideyn kartaan maadaama doorasha kaabiga nagu soo hayso codka ugu badan haweenku leeyihin halkaa doontana ku kala jirtaan haween ahaan sidaad uga faa'iideyn kartaan
runtii sidaynu ognahay waxaa dhow kaambeynkii baa dhow doorashadii baa kaabiga iyaduna nagu hayso oo ku xigtaa waa wakhtiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada ururada iyo meel wal oo platform kasta oo siyaasadeed waa halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo gala imisa haween ahaa ay xisaabsan karto kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sarreeya ee waxaweyn xisbiga ama ururkii guddoonka sare haysta marka waxaan odhan lahaa kow isla xisaabtanka maantay ugu nugushahay ha laga bilaabo oo ha lagula xisaabtamo waxa weeye raggaasi marka labaad haweenka urur kasta ama xisbi kasta ku jira urur inay yeeshaan midow yacni iyaga gudahooda ah hayse ogaadaan isku xidh iyo jain isku xidha iyaga gobol walba inta cod dumarku ka keeneen ama dumar ka codeeyeen iyo waxa weeyaan degmo walba marka labadaa qodobba waa laba qodobba maanta miiska loogu garaaci karo ragga haysta waxaweyn xisbiyadii ururada
anu horta sidaa iminka hablehenu ka dhawaajin baan aniguna ku taageersanahay haweenku inay iyagu isqiimeeyaan haddaana iyagu isa soo saarin oo aana iyagu is-ixtiraamin wax u shaqaynayaa ma jirto iminka dhammaan markii ay doorashadu dhammaato dadku isku mid bay noqonayaan hal meelna way kusoo wada fadhiisanayaan wax kastoo buuqoo yimaada iyo dhib kastaana haweenkun bay ku dhacaysaa sidaa daraaddeed inaynu arrinta hoos u dhigno oo xagga xitaa miidiyaha akhlaaqiyaadkeena aynu wanaajinno oo cayda aynu ka deyno madaxdeenna iyo maaragtay xisbiyadeenna madaxda cidda u ah oo dhan taasi muhiim bay ii tahay tan kale ee hadday tahay isku xidhkan haweenka ha haweenku inay isku xidhnaadaan oo iyagu istaageeran tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadaya anigu intaanan xisbigan imanin waxaan ahaa mutadawac baan ahaa ka shaqaynaysay maxay ahayday organisation la yidhahdo hagarlaawe aad waxaan ugu mahadinayaa madaxdaydii oo xasan iyo cali nin laydhaha iyo foosiye maxamed xasan ka ay iiga dhigaan madax oo guddoomiye iga dhigaan shaqadaan qabtay waxa weyn dhakhtarka weyn oo aan green ka beeray oo aan ka sameeyey muxuu ahayday meeshii dadku ay ku soconayeen fis terabiga oo aan ka sameeyey waddada wada bariis ku darnay lacag lix kun oo dollar gaadhisa weli wax saboora ama maxaayda shahaado ah ama kuma aananu arag iyo wax si aanan hore ugu sii wadno iskuulka biyo dhacay oo anugu aan ka soo baxay oo dib aan waxugu celinay oo aanu shan galaas saarnay jiingadda halkaa marka ii marayso waa niyad jabay runtii waxaan ku niyad jabay wixii haddii aan kor kuula soo qaadan iyo dhiirigelin laguu samaynayn aad iyo aad baad u yaabaysaa mogta dhirta aan ka beeray quruxda waad yaabtaa annagii tiimkayga hagarlaawe halkaa waxaan doonayaa in haweenku isqiimeeyaan oo ay is-sharfaan oo ay iyagu macaarad iyo maxaafidba iswanaajiyaan ila meel baan iskugu imanaynaay waan gartay waan kusoo noqonayaa marwe hibo waan kusoo noqonayaa aan markaas siiyo marwe foosiya xusbiga mucaaridka waddani marka haddana markaad eegtid codkooda badan iyo tiradooda badan iskuma xidhna ama tu dumarnimo ma muuqata inay xoog uga shaqeeyaan marka caqabadda dhinacaan iyagoo haweenku fikrad ahaan siyaasiyan kala duwan oo ururo kala duwan ku jira oo xusbiyo kala duwan ku jira si ay gul siyaasadeed u gaadhaan foosiye maxaa is leedahay halkaa waa waa waa way carqaladaas way tahay
carqaladaas horta waaniga ku sheego marka ugu horreyso waa dhaqaalaha iyo dhaqanka dhaqaalihiiyo dhaqankii oo jooga haddana iyakii oo aan tacliim badani jirin oo aan hablaha looba ogolayn dee inay wax bartaan oo waxbarashadoodii yar tahay riixidii raggu riixayeen oo aanay u ogolayn dhaqankii dhaqaalihii intaasiba way noqonayaan waanay ku soo noqnoqdaan iyo iyagiyo aan is aan is lahayn isbahaysto oo mid noqda iyo isku xidhma aanay jirin taasina waa ta ugu weyn ee dumarka u keenaysay inay kala daadsanaadaan waa isku xidhid la'aan isku xidh la'aan haddii iminka for example xisbiyaanu nahay haddii aanu dhinac ka wada duullo marka xisbiga laga tago oo aanu dumar ahaan ku dhaqaaqno oo dumar ahaan ku soconno waxaan ogahay hablaha u baahan inay soo baxaan inay xildhibaanno ku soo baxaan inay dowlad ku soo baxaan waxaan ogahay inaanu kaga adkaan lahayn cid walba oo aanu socon lahayn laakiin tii waa cidhiidhi oo aad bay u yartahay waa ta ugu horeyso oo ah inay dib noo celiso isku kalsooni la-aantayada
su-aal shakhsiyan doonaya inaan hadliyo weydiiyo dad badani markaanay saraxin maxaa la yidhahdaa maamaha badanay soomaalidu leedahay waxay u eegaanaysaa yani dusha marka le doorasha wax fudud laakiin waxaa layidhi dee nimaan digagelani baa layidhi ma guban waad isaraxday haweeniyo ragba waad dhex oroday maxaa kuugu yaab badnaa maxaad ku fasiri lahayd casirkii musharaxiinoo ku sugnaa horta khadarow waa runtaayoo maalin aan soo maray ma horta ma waxay ii tahay noloshayda markii ugu farxadda badnayd because waxaan ogaaday maxaan ahay bulshada maxaan ka ahay haddaad bulshada inaad wax ka tahay iyo inaanad wax ka hayn bayse ogeyn oo aad u haysata inaad bulshada wax ka tahay mushkiladeeday leedahay qadara waan waxaan iska sharaxay gobolka togdheer waxaan iska sharxay golaha deegaanka gobolka togdheer qabiil haddii la eego reerka iyagu ma dego reerkaan u dhexay ma dego reer abtigay ma dego waan ka soo shaqeeyey ururada bulshada hadalkii ninteenaahi baan usoo noqday ururada bulshada ha loo shaqeeyo anugu waxaan ahay horta level master midwayfery waanan la soo shaqeeyaa ururada bulshada oo waxaan la soo shaqeeyey nagaadu baan la soo shaqeeyey now waan la soo shaqeeyey adigu dee hay-ado badan baan la soo shaqeeyey waxay igu dhiirigeliyeen anigoo xanaanahaysa oo iska fadhiyo xanaanadayda oo aan doorashoba u jeedin ayaa waxay sharaxday doorashadan doorashadii ku horreysay sahre basbaaso ha dumarka gobolka togdheera sahre basbaaso ayay dumarkii codkii siin waayeen adigu sahraa la riday waxbay hadal kugu daalin weyday dee meesha dumarkii baan iswaraysanay waxaan kuuhi dumarow maxaad saare u riday infact ma u malaynaysaa dumarkii munisooyinka u shaqaynayey ee dee aan xanaanada u fadhiyin inay igu dhiiri geliyeen ee isa soo sharax iyaga igu dhaliyey run ahaantiina doorashadaydii way ii codeeyeen aniga waxa ii codeeyo ugu badnaa haweenka iyo dhallinyarada ragga caqabad weyn baanu isku haynay waxaa jirtay raggii gobolada ka sharaxnaa qaar badhasaabiya ka noqdan lixda gobolba dee la magacaabi maayo ee sharaxnaa ee gobolka u dhashay inaan ka codbatay markaa waxaan ogaaday gobolka togdheer in layga rabay midda kale waxaan ogaaday dhaqankan iyo odayaasha markii layidhi keena afarta caaqil ee reeraha dega ee suldaan afartuba way ii saxeexeen markaa burca ahaan baan dee anigu ku soo baxayay markaa waxaan idiin sheegayaa haweenku haddii wax la dhiirigeliyo way yihiin haddii haweenku aana haweenka ka tegin oo ay dhiirigeliyaan haweenku way dooranayaan haweenka waxaa kaloo jirtay wakhtigii kaambeynkayga kaambeynkayga kaambeynka haweenku siday u kaambeyn garaystaan iyo sida kale way kala wanaagsantahi anugu kaambeynkayga waxaan ka bilaabay lug waxaan ka bilaabay dumarkii saliibadaha fadhiyey waxaan ka bilaabay kuwii raashinka ku karinayay oo intaan haaf beriisa ka cuno oon la fadhiisto aanoon iska qab weynayn baabuurkaygii waan dhigay ha oo kuwii xidhnay ha sidaasaan u socday dhoor tu dhoor ma fahante waan farxay baa tidhi adigoon soo bixin oon lagu dooranayn su-aashaa dadku waxay soranayaan talow hadliya si u farxday waxaan ku farxay kaambeynkaygii kaambeynkaygii baan khadar oo arkay kaambeynkaygii anigan kuu sheego waan ka kaambeyn batay taasoo isu soo bixitaankii waa waa buug nafisaan ku naalaa oonu ku sawiranay kaambeenkii ugu quruxda badnaa een horta waxba badi aan lagu codaynay soo dhaweynta ay ii soo dhaweeyeen dumarku ayaan eegay waxaana dumarka kula talin lahaa kolley anigu weli saaxadda siyaasadda waan ku jiraa laakiin dumarka waxaan kula talin lahaa dumarow baabuurnaha kaxaysanina muraayadanaha xidhanine intaad diricshiida xidhataan dumarkiina hoose ka soo bilaaba kaambeynkaoo noloshooda ogaada waa laydin dooranayaa
gabagabadii baynu iska joognaa intaynaan xalka u imanin iyo taladaynu haweenka siinayno aan khadrow nagaada ugu horraysiiyo see looga gudbi karayaa maadaama iminka doorasha soo socoto sidee bay dumarku uga faa'iidaysan karaan inay xisbiyada iyo ururada maadaamay cid ku leeyihiin ay iyaguna u codeeyaan iyaguna ay danaha ay leeyihiin ee danaha hooye ee maaragtay si guud haweenka inay siyaasadda doorkooda qaataan walaal waxaa lagu guulaysan karaa waxa weeyaan in hablaheena ama haweenka ku jira xisbiyadiiyo ururadu iyagu ay hogaankooda iyo mas-uuliyiintooda ay ka midka yihiin la fadhiistaan weydiiyaan soo baxday ama maad soo bixine maxaa kaaga qorsho ah ee dumar u haysaa haddii halkaa la isla wada gaadho toban kuba ay isla gaadhaan halkaa xisbi wal iyo urur walba wuxuu ballan qaadi doonaa waa xilligii la nuglaa dumaro waxaan idin leeyahay saacaddan waa saacadda ugu nugul yihiin haddaynu siyaasad joogno wax kasta oo ballanqaadana waa la daba socon karaa laakiin idinka ayaa jooga halkii ay taladu taallo darkii idinkaa fadhiya la fadhiista mas-uuliyiintiina weydiiya waxay dumar u hayaan ee u qorshaha ah halkaa haddaynu ka bilowno markaa waxaa dhici karta inaynu meelahaynu u socono guula ah aynu gaadhno aan adigaba kaasii bilaabo diyaar mootay nimanka xusbiga kulmiyaad ka tirsantay diyaar mootay in aad la xisaabtanto madaxdiisa oo haween ahaan doorkaa leedihiin si aad u muuqan kartaan doorashada ha yes anigu iminka waxaan doonayaa jaranjaradii aan ka kori lahaa madaxweynaha siaan u hor fadhiisan lahaa waayo waxaan doonayaa inaan bal afka codka luqadan isagu kula hadlo inaan barto luqadiis waxa weeyaan ii sheega wax guud oo dadka u dana ii keena markaa taa aan horena ugu eegnay inaan maxay haydi taa ula tagno oon arrimaha bulshada kala hadalno annagoo isku duuban oo macaarid iyo maxaafidba ah insha allah iminka xusbiga waddani baad ka tirsatay hoggaankaad ku jirtaa foosi ahaan diyaar moota inaad xusbigii kula gorgordato maadaama fursad siyaasadeed xilligan doorashooyin soo dhow yihiin oo doorkii haweenka muxuu ahaayey aad wax iskaga sii ogaataan
haa aad baan waxaan diyaar ugu ahay inaan kula gorgortamo oo idhaahdo maxaad ii haysaa aniga saacadihii ugu dambeeyey baa la joogaa maxaad ii haysaa horena waanu u nidhi iminkana waanu odhanaynaa waanan idhaahdaa maxaad aniga ii ogoshihiine aan berri marka aynu helo ee haddii aynu kursiga ku fadhiisanno oo ilaahay inagu fadhiisiiyo maxaad ii ogoshay maxaadse ii haysaa maxaadse hablaha u haysaa reer somalilan
xal maxaad u aragtaa ay haweenka somalilan kaga gudbi karaan caqabadaha dhinaca siyaasadda ka haysta fikradahan maxaad xal u aragtaa waxaan xal u arkaa waata ugu horeysa inay dhaqaalo samaystaan ay iyagu leeyihiin hablo oo aan berri aanu odrhanin ninku waxaan anigaa lahaa oo inankeedu odrhanin anigaa leh oo walaalkeed odrhanin anigaa leh ee ay iyadu madax bannaanideeda u socon karto waata ugu horeysa ee dhaqaala dhaqaale hadday inantu haysato ay meel walba mari karto cid walbana hantii karto waayo waxa laysku hantiyaayoo dadku ay isku hantiyaan waa dhaqaalaha waxa aan u arkaa xal inay horta marka ugu horeysa habluhu dhaqaalo samaystaan abraar reer somalilan waa marka labaade inay iyagu kontaagka ay iminka leeyihiin ka fara badan oo aan xisbigii isku xidhka hadda jira ka badan oo aan kii xisbiga dhexdiisaa ahayn ee ah haweenweyne haddii ay sameeyaan oo ay timaado ay xalka ugu labaad noqonayso ee ugu weynay ku kaga bixi karaan carqaladaha taagan iminka markaan aan u gudbo marwahibo oo ka tirsan xisbiga kulmiye maxaad xal u aragtaa inay haweenku guul ku gaari karaan oo doorashadan fursad u ah xal waxaan ku arkaa inay isku abtirsiimo noqdaan taasa kusoo gab haween ahaanuun ay ka dhaqaaqaan marka horeba waad mahadsan hibo ha aan kugu soo dhaweeya xamda ururka barwaaqo diyaar ma u tahay in ururka barwaaqo ood hor fadhiisatay madaxdiisa hoggaankiisa ka mid tahay ood codka haweenka kula gorgortanto in doorashadan soo socota haweenku markaa fursad u hel runtii diyaar baan u hay waanan la xisaabtamaayo inta u badan iminka waxay keentay laba shirweyne ururkaasi qabsaday kii hore inaan keligay ahaa shirweynihii hore kan dambe laakiin inaani keliga jender kuma jira taas waxay keentay in dumar laygu soo daro oo iminka xubin jenderaba durba aan helay markaa gorgorkantankaa iyo isla xisaabtankaasi marka horeba miiska waan ku fadhiyay iminkana diyaar baan ahay waxaan halkan uga mahadnaqayaa dallada isku xidhka nagaad oo aan marnaba ka seexan taageerada garab istaagga iyo in ay imbaawer garayso haweenka siyaasadda ku jiray haweenka meel wala iga dhiirigeliso muddo halkan imanka laba cishaa waxaa nooga socday brograam aad u qiimo badan xilligiisi yimid oo nagaad qabatay boqol haweene halkaas isugu keento xisbiyadii ururada ah waxaana la siiyey barnaamij aad u qiimo badnaa oo ahaa sidii kaambin istaraatijiga aan u samayn lahayn nagaad sidoo kale waxa ay samaysay situation room aad u qiimo badan oo initiative cusub oo ay nagaad samaysay kaasoo ah labaatan afariyo sagaashan oo ah goob wal oo codayn ka dhacayso iyo codaynta iyo kadibba waayo ugu dambayna maxaad orataa xalka haweenku guul ku gaari karaan doorashadanna uga faa'iidaysan karaan maadaama codka baaxadda laga leeyahay xalka waxaan u arkaa n- koow dumarku inay yeeshaan cudud midaysan iyagu inay is ogaadaan maxay hayaan Een, doorka ay ku jiraanna ay ogaadaan markaa midowgaa markay yeesheen isna ogaadaan waxay hayaani waxay noqon kartaa caqabadii kaga gudbi karaan hadhow wax lasoo darsan waayo khatra ow nagaada dalada nagaad xalki maxaad u arkaysaa Een, walaal aad baad mahadsan tahay kolley hadal waa la yidhi waxaan xalka u aragnaa uun in ay dumarnimadu ina deeqdo markaan lee dumarnimadu ina deeqdo wax kasta oo gabadh xisbi ama urur ka mida danta dumarka ay u aragto inaynu ku midowno halka haddan jaanis ka sii faa'iidaysto nagaad waa dalladii isku xidhka haweenka somalilan mar walba waxay diyaar u tahay inay caawiso oy dhiiri geliso dumarka ku jira saaxadda siyaasadda ee leh han siyaasadeed hadda ma joogno wakhti aynu baarlamaan iyo iyo golo deegaan dooranayno laakiin sababahaad u joogto waxaa ka mid ah han siyaasadeed leedoo jaranjaro kusii socoto iyo inaad maanta xisbigaa wax ka- ka noqoto isku soo wada duubo nagaad waxay u taagan tahay inay idin caawiso nagaad waa platformkaasi dumar somalilan oo dhan u furan shan iyo afartanka urur siyaasadeed ay ka midka yihiin maanta boqolkiinaa suurtogelisay inay meel iskugu keento dumarow nagaad diyaar bay idiin tahay wax kastoo taliyo tusaale uga baahan tihiinna albaabada nagaad way idiin furan waad mahadsantay khatra oo nagaad ka socotay Een, hadliya ku soo dhow xisbiga ucida gebagabadii baynu joognaa maxaad taladaada ama een, aad u arki lahayd xal in haweenku ay doorashadan fursad ka- uga dhigtaan wallaahi een, khadarow waa laga soo wada sheegay horta kolley isku xidhka haweenka ugu wanaagsan haweenku inay is ogaadaan inay tuwal oo urur walba ku jirta iyo xusbi walba ku jirta inay haweenku isku mowqif noqdaan oo ay ka jaan qaadaan dumarkooga iyo dantooda laakiin aanay ka jaan qaadin een, hebel baa maxaahedey xigaaba waxaas waa waxayna soo daashaday raggu waa wada walaalo waa wada ilmaadeer waa dhowtana iyagu unbaa wax wada doonaya marka waxaan odhan lahaa dumarku ha isku xidhnaadaan hana samaystaan saxdeeda walaal wada noqo ha walaaloobaan haa dumarku ha walaaloobaan inan wal oo xusbi kale ku jirta ama xusbigaaga ku jirtaba waa inaad u ahaataa difaaca dee faa'iido badan baanu ka soo aragnay isku xidhka haweenka degmada xaafadda guriga jaarkaaga dumarku inay isku xidhnaadaan baan anu raalli ka ahay taasa xal lagu helaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin barnaamijka waxaa igala qayb gelayey oo marti igu ahaa marwo hadliye maxamuud oo ah xogeya ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid marwo hibe muuse oo ah xogayaha degmada ibraahim koodbuur ee xisbiga talada haya ee kulmiye marwo foosiye keyse oo ah guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee waddani marwo xamde jaamac oo ka tirsan hoggaanka sare ee urursiyaasadeedka barwaaqo iyo marwo khatra nuux oo ka tirsan dalladda haweenka somalilan ee nagaad dhegaystayaal barnaamijkiina intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulan dambe inta aynu isugu imanano barnaamijkan mid la mid a waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo jimco wanaagsan